بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسي صدحات كتابك سفينة النجا للشيخ سالم ابن عبد الله الحضرمي waxaynu ku guda jirnay axkaamtii tahaarada waxaanu darsigeenu caawa ka bilaabmayaa qowlka uu leeyahay musanifku raximahu اllahu tacaala faslun asbaabu اtayamumi halaaثa التيمم أف عربية تيمم الشيء أي قصده ويا شيء مركز قصده أيا تيممته أما يممته لير هذا فتيمموا صعيدا طيبا بانا لقى سوقاتي مقع وقصد صعيد أما عيد وناكسا أو طاهرة cibaadadan markaa deetana magacaa tayamum baa loo bixiyey tayamum markaa waxa weeye waa inuu qofku wejigiisa iyo gacmihiisa masaxo oo ciid ama boodh ku masaxo markii ay u suuro geli weyday inuu biyo isticmaalo ayaa tayamum la yidhaahda haddaba wuxuu yihi asbaabu tayamumi tayamum oo soomaalideennu ay gebagabaysi u yaqaanaan xaggeenan meelaha qaarkoodna boorhaysi baa loo yaqaanaa boorhaysi dee boorhkii baa laga keeno boor buu qofku ismarinaya laakiin gebagebaysigaasi meel laga soo ishtiqaaqay anu waa garan waay wax la gebagabeeyeyna meeshan ma jira dee cibaadun baa la sameeyey markaa bal gebagebaysigaasi waxaa laga yaabaa af soomaali hore oo inuu ka soo jeedo dee malaha macno kale lahaa calaa kulli xaal cibaadadaah ayaa tayamumka la yidhahdaa tayamumkaa asbaabtiisu alaaatun saddex weeyi kow faqdulmaa biyo oo la waayo laba walmarad xanuun saddex walixtiyaaju ilayhi licaashi xayawaanin muxtaram walixtiyaaju ilayhi ay ila almaa biyihii in loo baahdo licaashin haraad daraaddii licaطashi xayawaanin xayawaan haraadaya daraaddii xayawaankaasoo muxtaramin dhowrsoon ixtiraam iyo xurmo leh tayamumkii goormuu qofku u tayamumaya saddex xaaladood mid ayuu tayamumaya culamada qaarkoodna yacni waxa weeye waxay yidhaahdaan hal mid bay u noqonaysaa oo waxa weeye waa cinda alcajzi can isticmaali ilmaa waa marka qofku uu keri waayo u suuragel noqon weydo inuu biyo isticmaalo deetana asbaabtii cajzigaasi iyo keriwaagaasi asbaabtii uu lahaa weeyaan saddexdana saddexdani waa asbaabtii keriwaaga oo qodobka koobaad inaanu biyaba haysanba oo uu biyo waayo hadduu markaa biyo waayo dee wuu gebagebaysanaya markaa biyo waayo waxa weeye ma xasilin karo wey isagiina ma haysto dadkii uu la joogay ama la deganaana ma haystaan meel uu ka soo dara iyo meel uu ka soo iibsadaana ma jiraan meel uu biyo u raadsado oo u dhowi marka aanay jirin ayaa waxaa la odhanayaa waa faaqid ninkaasi biyo u waayey kaasi markaa uu gebagabaysanaya tayamumkaasuu ku cibaadaysanaya ka labaadee tayamumaya waa qofkii xanuunsanayey ee biyihiiba ka baqaya hadduu isticmaalo inuu ku xanuunsado ama ku dhinto ama xubini wax noqoto ama nabarkii inuu bogsado ay dib dhacdo ama uu ka baqanayaba inuu xanuun biyaha laftoodu ay xanuun ku keenaan hadduu sidaa yahay isagana wuu tayamumayaa bisababi اlmarad baanu ku tayamumayaa maradka sababtiisa ka saddexaad biyihii wuu haystaa mana xanuunsanayo laakiin biyahani cabitaan buu ugu talagalayoo meel gerigo-aanuu joogaa ama biyo la-aanuu joogaa aan biyo lahayn deetana wuxuu ka baqayaa hadduu weyse u isticmaalo inuu haraadba u baktiyo ama isagaba maaha ee dad kale oo la socda ama xoolo la socda ayuu u baqayaa inay haraadaan oo waxay cabbaanna ay waayaan marka hadduu haraadan yahay maaha hadda hadduu haraadan yahay way soo gelaysaa waxaa kaloo soo gelaya haddii cabsiyi ay jirto hadduu biyahan isticmaalo in berri ama waxaa ka dambaysa la haraadayo biyana la heli waayo hadduu ka baqayo walow maaalan waa kuwa fuqahadu ilaah xataa wax iman doona oo dib hadduu biyahan u arkayo inuu u baahan yahay waktiga soo socdee dhow dee waxa weeye xaq buu leeyahy markaa inuu iska gebagebayso iska tayamumo waxa markaa loo tayamumaa waa maxay ahaaradu waxaynu soo sheegnay inay laba u kala qaybsanto maxay kala ahayd طahaaraة اlxadaث iyo طahaaraة اlkhabaث طahaaraة اlkhabaث waa najaasadii la iska maydhayey طahaaraة اlxadaثna waa weyse jabkii iyo mayri waajibay soo ma xadaثku waa labadiisii qaybood waa qofkii mayri u baahnaa xadaث akbara o ahay baynu leenahay kii weyse u baahna maaratay weyse jabayna maxaynu leenahay xadaث asqara buu ku jira haddaba cibaadadan tayamumku maxay bedel ka tahay طahaaraة اxadaki labadeedii qaybood طahaaraة اxadaث labadeedii qaybood labada qbood maxay ahaayeen alxadaث اlأصغar wاlxadaث اlأكbar laakiin طahaaraة اlkhabaث miyay bedel ka tahay tayamumku miyuu bedel ka yahay may najaasada looma tayamum haddii qofkii najaasa marsan tahay biyo uu ku maydhana aanu haysanin waan u tayamumayaa ma soconayso najaasada looma tayamumo laakiin maxaa tayamumka muxuu bedel ka noqdaa طahaarat alxadaث haddii saddexda asbaabood mid ka mida la helo xayawaanka uu u baqayaa waa inuu muxtaram yahay xayawaan dhowrsoon oo ilaashan waa inuu yahay oon lalahayn hadduu doono ha baktiya maxaa kaa galay amaa haddii uu yahay mid aan dhowrsoonayn oo naftiisa aan la dhowraynin ee hadduu doono habaktiya la leeyahay dee kaa haraadkiisu kuu bannayn maayo tayamumkiiyo biyaha ku gebagabaysaku weysaysaa lagu odhan ama ku maydho haddaba xayawaankii aan muxtaramka ahayn baad isweydiinaysaa oo talow xayawaankaa aan dhowrsoonayn ee isagoo iska baktiya la leeyahay muxuu ahaa wuxuu ihi khayrulmuxtarami sittatun xayawaanka aan la ixtiraamayn aan xurmada lahayn aan la dhowrayni lix weeye markaa dee xayawaan waa noole noolihii maxaa ka mid ah dadkii marka xayawaan la yidhaahdo xayawaan waa noole markaa dadkuna muxuu ka mid yahay noolihii buu ka mid yahay haddaba wuxuu yihi khayrulmuxtarami noolihii aan ixtiraamkii xurmada lahayni sittatun lix weeye kow taariku salaa kii salaada ka tegi ee taariku salaadka ah een tukanayni xurmo male oo inagii horena masalada markaynu safiinihii safiinatu salaadkii maraynayna waynu yar ishaaray kol hadduu taariku salaad yahay xurmo male hadduu iska baktiyayo ha iska baktiya biyahaaga dahaaradaada u isticmaalaysaa dahaaradaada ka muhiimsan ninka salaaddii ilaahay laga waayey ee shahaadateynka cibaadadii ku soo xigtay ee xaqii ilaahay ahaa ee ku soo xigay shahaadateynka laga waayey baktigiisa salaadaadaa ka muhiimsan hadduu marka ay naftu qabato toobadkeenu waan tukanayaa yidhaahdo oo uu toobad keeno markaa waad waad u ogolaana biyihii waad siin laakiin hadduu taarignimadiisii ku sugan yahay oo aanu towbad keenin ma dhowrsoona weysadana markaa uga tegi mayse laba wazaani almuxsan ka labaad waa qof zinaystay oo zina ku dhacay isaga oo muxsan ah muxsan yacni waa nin guri hore soo maray ama gabadh guri hore soo martay oo reer yeelatay oo guur soo martay shuruud baa markaa ixsaanku leeyahay insha allahu tacaala aada ku arki doontaan kutubta kale baabulicaan iyo baabulqadfi iyo intaba waa lagaga waramaa ixsaanku uu noocyo badan yahay markaa kaa muxsanka ah ee zinadana iyadana ixsaan kala ku iman doona waa ka halkan laga hadlayaa waa baabuzina ixsaanka ku yimaado wey haddaba hadduu muxsan yahay oo uu yahay nin guri hore iyo guur soo maray ama gabadh guur soo martay shuruuddii ixsaanka laga helay haddana zine ku dhacday waajibkiisu qofka waa in dhagax lagu dilo markaa qof xaq u lahaa in dhagax lagu dilo haraad buu u dhimana biyahaan siinayaa ha cabbe-e oo weysadaan uga tegi dee ma soconayso kan yaa ku yidhiba ha noolaadabaa meesha imanaysa kolka horeba in dhagax lagu dilo xaqiisu ahaa idan aلzani almuxsan isaguna muxtaram ma aha marka hadduu biyihii u baahan yahay oo haraad ugu baahan yahay looga tanaasuli maayo biyihii la siin maayo wاlmurtadu kii gaaloobay ridoobay isagoo muslin ahaa diinta ka baxay kaa ridoobayna inuu sii noolaado isagoo murtada xaq uma leh hadduu toobadkeenuu islaamnimadii ku soo noqdo iyuunbuu xaq u leeyahay inuu noolaado laakiin inuu murtadnimo kusii noolaado xaq uma laha markaa isagana biyihii la siin maayo looga tanaasuli maayo waalkaafiru alxarbiyu gaalkii dagaalku inaga dhexeeyey gaalkii gaaladu waa laba qaybood qayb gaa dagaal inaga dhexeeya iyo qayb aynu heshiis la nahay oo aynu heshiis kala saxeexanay magangel nabadgelyo markaa kaynu nabadgelyada ku aynu wada leenahay kaasi dee waxa weeye wuu dhowrsoon yahay oo xurmuu leeyahay laakiin ka dagaalku inaga dhaxeeyo dee isaguna hadduu fursad buu inagu raadinayaa uu inagu dilo inala fursad baynu la raadsanaynaa inu ku dilo sawma marka haddiiba haraad yimid oo haraadku dilayo dee ma noolaynayne waynu u daynaynaa hadile biyahana iska siin mayno wاlkalbu اlcaquur aygii caquurka ahaa ee dadilka ahaa ama dadcunka ahaa kaasina de isaguna xurmo male aygii la manaaficsanayay ee waxtarka lahaa ee dadka ogolaaba ayaa ayaa dhowrsoon laakiin aygan dadcunka ah ee bahalka noqday waxa weeye dilaaga ah aygaasi isaguna ma dhowrsoono oo xurmo male markaa isagana haraadkiisa waxba markaa loo joojin maayo maxaa meesha ka soo baxaya aygii caadiga ahaa ee aada wadatay eed manaaficsanaysay ama xoolaha kuu ilaalinaya ama beerta kuu ilaalinayay ama guriga kuu ilaalinay waa la ogol yahay inaad ka dhigato gaad iyo ilaaliyo aad ka dhigato ama xoolaha ha kuu ilaaliya ama beerta ha kuu ilaaliya ama guriga ha kuu ilaaliye waa la ogol yahay oo waa manfaco bannaan markaa maadaama uu waxtarkaa leeyahay kaasi isagu u dhowrsooyo waa muxtaram haddii uu markaa haraad haraad aad uga baqanaysa iyo inaad biyo u weydo dee weysadii waad joojinaysaa waad gebagebaysanaysaa waalkhinziir iyo sidoo kale doofaarki ayaan isaguna dhowrsoonayn doofaarka la kala qaadi maayo waayo isagu sinaba looma manaaficsado markaa isaga marka horeba inaad wadatood ka haysato ayaa de waxa weeya qalad ahayd marka iminkana hadduu haraad u dhimanayo ha iska baktiyaa lali faslun shuruudu tayamumi casharatun tayamumkii haddaba shuruud buu leeyahay gebagabaysigii shuruud buu leeyahay shuruuddiina waa toban kow an yakuuna bituraabin waxaa lagu gebagabaysanayaa waa inuu ciid yahay waa inuu yahay ciid boodhle ciid boodhle waa inuu yahay marka waa in waxaan turaab la odhanayo ciid la odhanayo xataa tii burciidda ahayd waxaa la yidhi burciiddii ama tii aynu u naqaanay bataaxa dadka qarada yidhahdaan afcarabigana ramliga le ama niista hadday boodh leedahay boodh hadday leedahay iyaduna aanay ku soo raacayn markaasaa tiraa boodhkii uu ku soo raacayo waad ku gebagebaysan kartaayo waa caadi laakiin haddayna boodh lahayn kuma gebagebaysanaysid gidaarkii hadduu boodh leeyahay oo aan talbiis iyo waxaan lagu samaynay ciidii meesha lagu jibo dadka tiraaba u boor ka kacayo oo boor u gacmahaagii soo raacayo ayuun baad ku gabagabaysan karaysa laakiin haddaanu boor lahayn oo boor aanu kaa maraynin ma noqonayo wax lagu gabagabaysanayo markaa waa inuu waxaani turaab yahay ciiddaa boor kale waa inuu yahay laba wa an yakuuna turaabu daahiran ciiddaasi waa inay daahir tahay oonay nijaas ahayn meel lagu kaadshay oo deetana iska engegtay oo boor yeelatay ood ogeyd in lagu kaadshay oo aan la maydhinna baan ku gebagabaysanayaa iyaduna ansixi mayso waa inay daahir ciiddani tahay saddex wa anlaa yakuuna mustacmalan ciiddani waa inaanay ahayn mid hore loo isticmaalay oo hore loogu gebagabaystay dadka qaar baa halkaasi qaldan u fahmo oo waxay moodaan meeshii uu qof gacmaha ku dhuftay qof kale inuu gacmaha ku dhufto isaguna ku maaragtay ay gebagabaystaa inay mamnuuc tahay taa maaha ta la sheegay ciidda mustacmalkii waatee waa taad ku masaxatay taad ka soo qaadatay maaha halkaad ka soo qaadatay mustacmal may noqon maxaa mustacmal noqday tan aad ku masaxatay ama wejigii ku hadhay ama ka daadatay intaa ama wejiga ku harsan ama daadatay intaasaa mustacmala laakiin waxaanad halkan ka soo meeshanaad gacmaha ku dhufanaysay ma aha mustacmal maaha maxaad markaa ogaatay weel yaroo ciidi ku jirto boqol qofta wuu iskaga gebagabaysan karaya mid waliba uu ku dhufsanaya oo isku masaxaya khalaas waxaa laga ilaalinayaa uun markaaad ismasaxayso iyaan haddana dib ugu dul daadanin taasun baad ka ilaalinaysa wa anlaa yakuuna mustacmalan waa inaanay markaa ciidan aad ku gebagabaysanaysaa ahayn mid la isticmaalay laba sad afar baynu marayna wa anlaa yukhaaliطahu daqiiqu wanaxwuhu waa inaanay ku dhex jirin ciidda daqiiq iyo wax aan ciidda ka mid ahayn oo markaad ku dhufata gacmihii soo raacay ilan daqiiqdii ciiddii oo daqiiqi ay ku dhex daadsan tahay oo isku maaragtay waxa way isku dhex jiraan kolkaad gacanta ku dhufato maxaa gacantii soo qaadanaysaa gacantii waxay soo qaadan daqiiqdii iyo iyo ciidba way soo qaadan deetana markaad ismasaxdo dee meella daqiiq baad ku masaxday meella ciid baad ku masaxday marka meesha tayamum kuuma asixin waa inay waxaani tahay ciid khaalisahoo aan wax kale ku dhex jirin sidii biyaha aad ku weysaysanaysayba ay u ahaayeen biyo khaalise biyo saabuun leh iyo biyo sonkor leh iyo biyo markaa waxa weeyaan caana leh aanad ugu gebagabaysanayn aanad ugu weysaysanaynin ayaanad ciid wax kale lagu darayna aanad ugu gebagabaysanayn wa anlaa yukhaaliطahu waa inaanu ku biirin daqiiqu wanaxwuhu aanu ku darsamin daqiiqiyo wax la mid ihi wa an yaqsidahu sidoo kale inuu qofku isagu u qasto inuu isagu u qastee aanay ciiddu iyadu soo raadsanin baal taasay meesha ka saaraysaa baal hadday ciiddu ku soo raadsatay adigu aanad raadsan ma noqonayso iyaduna tayamumkii kugu asxose ciiddu ku soo raadsatay dee dabayl baa dhabanaysayoo markaas wejigiiba ciid kaaga buuxisay kolkii kaaga buuxisa baad tiri kolka horeba tayamum baan u baahnaa ilaahay baaba keenay deetana gacantii unbaad ku yar balbalaadhisay oo istiri markaa wada gaadhsii waxaynu leenahay ciidani ciidaad adigu u qasa ilan tayamum macnaheedu muxuu ahabaynu nidhi qasad waa inaad adigu u qasadood xaggeeda u kacdo laakiin hadday iyadu kusoo raadsatay umaad qastin baa layidhi marka wa an yaqsidahu waa inuu qofku isagu uu u qastay wa an yamsaxa waa inuu qofku masaxo wajhahu wejigiisa wayadayhi iyo labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbadood waa inuu ku masaxo laba darbadood waxaa loogala jeedaa waa inuu wejigana ciid u qaado ama boor u qaado gacmahana uu boor kale u qaado oo haddii uu markaa tii uu wejiga ku masaxay uun isla gacmahana ku masixi maayo markuu wejigii ku masaxo waxaa la doonayaa haddana mar labaad inuu gacmihii usoo qaado marka laba darbadood way ka cabiraan culamadu laakiin aad laba jeer meesha ku dhufataa khasab maaha haddaad maro weyn soo qaado ood dhulka ku dhufato ood qeyb kamida wejiga ku masaxato qaybtii kalena aada gacmaha ku masaxato waa caadi imise jeer mar qura fatay mar qura laakiin de waxa weeye qaybtii aada wejiga ku masaxday qayb aan ahayn baad gacmihiina ku masaxday laba darbadood baa laga soo qaaday mar hadday kale laba qaybood yihiin laba darbadood yaa laga soo qaaday wa an yamsaxa wajhahu waa inuu wejigiisa ku masaxo iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbadoodoo midna wejiguu leeyahay midna gacantu ama labada gacmood ay leeyihiin wa an yuziila anajaasata awalan inuu najaasada iska zuuliyo tayamumka hortii markaynu weysaysanayno adigoon weli istinjoon waad iska weysaysan kartaabay culammadu leeyihin qofkii intuu kaadsho isagoon weli istijoon uu iska weysaysto uu hadhowna biyo uun ku shubo meeshiio deetana biyihiin meesha ku daahir taabanin daatu sidaa dan dib uga jabaysee ama uu da markaa intuu waxgashado u deetana markaa ku maydo waa caadi baa la yidhi weysada waa caadi marka weysada inay istijadu ka horeysaa khasab maaha waxaad ka ilaalinaysaa un de weysadii wax jabiya in haddana ka dambeeyaan laakiin tayamumka iyo gebagebaysiga waxaa qasaba inaad horta nijaasada meesha ka saarto najaasadii oo aanad zuulinin gebagebaysan maysid maxaa yeelay gebagebaysigani dee dahaaro dhammaystiran maaha oo xadadkii meesha kama saaraye salaadii unbuu kuu banaynaya marka mar haddii weli najaasadii ay jirto dee salaadi kuuma banaanaanayso markaa si salaadu kuugu banaanaato oo tayamumku waxtar u yeesho horta waa inaad najaasada meesha ka saarta wa an yuziila najaasata najaasada waa inuu zuuliyo awalan marka hore intaanu tayamumka la iman wa an yajtahida fi lqiblati qablahu iyo inuu ku dadaalo qibladii ka hor tayamumka mararka qaarkood ee tayamumkii markaad biyo la-aan u weysaysanayso halkeed joogtaa dee safar iyo hawlaad ku jirtaayo meel baadiye aad inta badan maraysaa iyo meel aan dad joogin ku hagaa marka maxaad u baahanaysaa inaad qibladii dhinacay ka xigtay horta garato marka markaad gebagabaysato kadib baad qibladii raadinaysaa mise horta qibladaad raadino markaad qibladii hesho eed dhankay kaa xigtay garato ama aad malayso oo ijtihaadkii aad xasiliso kadib baad gebagabaysanaysaa sheekhu wuxuu ku yidhi wa an yajtahida waxaa shardiga inuu ku ijtihaado fi lqiblati qiblada qablahu tayamumka ka hor horta qibladii xasili markaad qibladii garato kadibna tayamum la ima oo gebagabayso markaa taasina waa shardi buu sheekhu wa an yakuuna tayamumu waa in uu yahay tayamumku bacda dukhuuli اlwaqti waqtigii salaaddu markuu soo galay kadib tayamumka ma gebagebaysan kartid salaada waqtigeedi soo gelin oo weysada wuu ka duwan yahay weysada waa iska sii weysaysan karta weyse quraad shanta salaad ku wada tukan karta laakiin tayamumku markii waktigii salaada la gaadho ayaad biyihii biyo ma haystaa leedahay maya ma hayo haddaba gebagebayso laakiin iyadoo waktigii salaadaba la gaadhin bilo ilaahay biyaba kuu keenaa marka waktiga salaadu imaanto lama sii gebagebaysanay lama gebagebaysay ilaa waktigii salaadu imaanto hadda markaa sii gebagebaysato doonaysa inaad sunayaal imika tukato kaasi dee dhib ma laha oo tayam waxaad u gebagebaysatay sunahan aad imika tukanaysa ad u gebagebaysatay laakiin faralka aan waktigiisu soo gelin waktigiisuon soo gelin u gebagebaysan mayse wa an yatayamama likulli fardin ka u dambeeya waxa weeye faral kastaba waa inuu tayamum u gaara ula yimaado usawnaga nidhi marka wakti soo galun baabad gebagabaysanaysa miyaanay tani tii hore uun ka dhalanayn maya waxaa dhici karta inuu qofku labadii salaadood jamcinayo oo duhur iyo casar uu wada tukanayo mar marka waktigii duhurku markuu soo galay hal tayamum intuu la yimaado miyuu duhur iyo casar ba israacinaya may baa layidhi hadduu safar ku jiro uu salaaddii jamcinayo markuu tayamumo waxaa la doonayaa duhurkiibuu ku tukan haddana mar labaad buu tayamumayo markaasuu casarkii ku tukan ee tayamum keliya labadii salaadood uu israacinayey ee faralka ahaa ku wada tukan maayo hadduu salaad walba waktigeeda tukanayana dee taasi hadalba ma laho mid walba wuxuu u tayamumayaa marka waktigeedii la gaadho wa an yatayamama markaa yidhi haddaba waa inuu u tayamumo shardigii ka horreeyey wa an yakuuna tayamumu tayamumku waa inuu yahay bacda dukhuuli waqti markii waqtigu soo galay wa an yatayamama waa inuu u tayamumana sidoo kale likulli fardin faral walba faslun furuudu الtayamumi khamsatun alأwalu naqlu الturaabi الثاني النية الثالث مسح الوجه الرابع مسح اليدين إلى المرفقين الخامس الترتيب بين المسحتين فروض التيمم خمسة تيمم كأركانتي سواشا نقل التراب عيدي إن لسو قوريو ووجهي لكينو أما قعمه لقيه بركة لو يشيسني كما حالة دي دي سين هرو شاقني ciidii iskaga daadatay wejiga dee kuma masixi karti iyadoo wejigii dul saaran waxaa la doonayaa ciidaad adigu wejiga geysay inaad ku masaxdo ciidaad adigu gacmaha geysay inaad ku masaxdo athaani anniyatu ka labaadna waa niyadii waa inaad tayamumkii niyeyso haddaad adigoo qalbigaagiiba iska maqan yahay oo aan tayamumba niyeyn aad masaxdo dee taasi kuu noqon mayso tayamum kuu noqon mayso athaaliu masxu lwajhi rukniga saddexaadna waa in wejigii la masaxo haddaba wejiga marka la masaxayo waa jamiica alwejhi weeye waa wejigoo dhammaystiran sidaa maaha waa sidaa tiri maxaad masaxda qayb kamid unbaad ilan fariyaad adin kale furfugeyey saasuunbaa tiri de liidad dhan baa meesha haray oo aan gacantu marin soo maa marka waxa weeye waa inaad wejigii istiicaab ku samayso wejigaoo dhan waa inaad masaxdo wejigaoo dhan waa inaad wada masaxdo intii aynu nidhi intii aynu nidhi biyaha waa la gaadhsiinaya ee wejigii aynu xadkiisa soo marnay salaadka aynu ku soo marnay oo dhan baa la doonayaa tayamumkiina inaad gaadhsiiso keliya waxaa lagaa saamaxayaa timahan khafiifka ah gudahooda ciidda geli lagu odhan maayo taasi way adag tahayba laakiin sida kale wejigii oo dhan baa la doonaya famsaxuu biwujuuhikumtu waa wejigii oo dhammaystiran weeyaan wejigii oo dhan inaad masaxdaa la doonaya الرابع كأفراد مسح اليدين لبدي قعمود إيقنا إن لما صحو إلى المرفقين إلى لبدي حصول لبدي قعمود إيقنا وإن لما صحو إلى لبدي حصول قاب كادون تقوم مسح كاد أسوق آدم دول بعيد ديدي هدي أدمر كاد صداء ومسحضو صداء هداد ومسحضو وعيدي أي سيجرتو ودي لا حصول كجاردو ودنا سور ركتو oo sidaa haddana u soo masaxdo oo suulkana suulka sidaa u daba saarto oo takalena qaabkaasoo kale u masaxdo waa sida ugu fiican bay yidhaahdaane qofkii aanu u baahanaynin laba darbadood wax ka badan laakiin haddaad de waxa weeya intood darbad usoo qaado aada tan masaxdo ood intan horta masaxdo oo ciiddii kaa dhamaato o haddana in kale soo qaado ood haddana ku masaxdo ood korbeyn usoo qaado waa caadi sidoo kale tanna waa saasoo kale labadan baabacana de iyagu markii aad dhulka ku dhufatayba taa usoo qaadayba way kuu masaxmeenoo waajibkii wuu ka dhacay laakiin waxaa fiican iyaga laftooda bay yidhahdeen in haddana iskusii masaxo faraha dhexdooda takhliilkii iyadana de waa la doonayaayo gacmihiila wada masaxaa la doonaya gacmihii iyaga laftoodana in la wada masaxo ayaa la doon hadii boorku aanu gaadhin faraha dhexdooda iyagana waa la masaxaya waa la masaxaya haddii lakin markaad ku dhufanaysad faraha kala fogeysay uu boorku gaadhay waa caadiya way kuugu filanta masxu lyadayni ila almirfaqayni in la masaxo markaa labadii gacmood ilaa xusullada in la wada masaxo intii weysadaba la maydhayay in la wada masaxo weeyaan ruknigii afraad alkhaamisu rukniga shanaad altartiibu bayna almasxatayni waa in la kala horreysiiyo sida aynu sheegnay loo kala horreysiiyo labada masaxadood oo maxaa la horreysiinayaa wejigaa la horreysiinaya markaad wejiga masaxda kadib ayaad gacmahana masaxaysaa labada gacmood marka waa isku hal xubinoo inaad midigta horreysiisaa fiican lakiin haddaad midigta horreysiiso dhib ma laha faslun mubطilaatu الtayamumi halaaثatun tayamumka iyo gebagabaysiga waxaa buriyaa saddex weeyi kow maa abطala alwuduu'a wax alle wixii weyse jebin jiray dee tayamumkana wuu jebinayaa laba wariddatu qofkii oo diinta ka baxa walciyaadu billaah oo ridooba hadduu mutayamim ahaa riddadu diintii diintii uu ka baxay weeyaane dee tayamumkiina wuu ka jabaya wuu ka buraya wa tawahumu lmaai biyo inuu ismoodsiiyo inuu inuu in maarata waxa weyaan ay jiraan in tayamama hadduu ahaa mid u gebagabaystay lifaqdihi biyo la-aan hadduu lawanagayni sababuhu waa saddexe haddii maaragtay waxa weeyaan gebagabaysiga u gebagabaysanaya ay ahayd biyo la-aan oo tan kale haraadkuna ay soo gelayso un hadduu isilaa biyo kaleo aad ka maarmaysaad helaysaa way soo gelaysaa iyadun qofkii biyo la-aan u gebagabaysanayey hadduu is yidhaha malaha halkaa biyaa jira maskaxda un ay kaga soo dhacdo meel shimbira iyo waxbuu arkay ama qolo socotuu arkay markaasuu is yidhi malaha biyo iyay hayaan mar hadday maskaxdaadii ku soo dhacday malaha biyaa jira tayamumkii wuu kaa buray maxaa yeelay dee shardigiisii biyo la-aanta ahaa ayaa jabay oo inay biyo jiraan baa suuragala baa tihi marka tayamumkii wuu ku burayaa sidaa iyadana waa haddii aanu qofku salaad ku jirin hadduu salaaddii ku jiro salaaddii duhur isagoo ku jira uu is yidhaa malaha biyaa jira ama xataa haddii uu helaba baa la yidhi waxba taasi kaga buri maayo faslun aladii yahuru ka daahirooba ee min annajaasaati najaasaadka ka mid ihi halaaatun saddex weeyi najaasaadkii oo inagii lahayn waxaynu kala saarnay najis iyo iyo mutanajis yaa inoo kala saaraya yaa ina kala xasuusinaya najis iyo mutanajis ya haashe haye ha najis waa wixii nijaasta ahaa laftiisii mutanajisna waa wixii nijaasadu martay marka maanta wuxuu ka hadlayaa najisulcaynkii wixii sidiisi nijaasta u ahaa ma daahiroobi karaa waynu waxna waynu ka soo sheegnay ku soo aragnay halkan wuxuu yidhi saddex nijaasaadka ka mida ayaa daahir isu bedeli karaa kow alkhamru khamrigiioo nijaas ah daahir wuu isu bedeli karaa waa goorma idaa takhallalat binafsihaa markuu khaloobo khal hadduu noqdo waagii hore iminka ma aqaan say dee khalka u sameeyaan khalka marka la samaynaya khalku de waa kan dhanaan ee aragteen cuntada lagu daro soomaalina khal un baa la dhaha baan filay khalkaasi waxaa laga samayn jiray canabka miidkiisa marka la tuujiyo canabka miidda laga saaro yaa la dhigi jiray markii la dhigo khamri buu isu bedelaya markuu khamri isu bedelo ayuu haddana isa sii bedelaya markuu haddana xoogaa sii yaallo muxuu sii noqonayaa khal buu marka dambe noqonaya marka markii hore muxuu ahaa miid ama casiir casiir buu ahaa markanuu casiirka ahaa dee sharaab buu ahaayo cabitaan buu ahaayo xalaal buu ahaayo daahir buu ahaa markuu waxoogaa yaalay u adkaado wuu isbedelayo wax lagu sikhraamuu noqday khamri buu noqday muxuu isu bedelay markaa nijaas buu noqday markuu khamriga noqday nijaas buu noqday waa la sii daayo haddana waa laiska yar daayo waxoogaa buu sii yaalay wuu isbedeloo khal buu noqday markuu khal noqdo hadda wax ama sikhraaminayo waa dhanaan una wuxuunbaa lagu dhanaashan waa lagu dhanaanaysanayaa uun wuxuu markaa noqday xalaalna wuu noqday daahirna wuu noqdo daahir buu isu bedelay alkhamru idaa takhallalat adiga arkaya takhallalat khamrigu waa muanas af carabiga sidii wax dhidig oo kale ayaa loola dhaqmaya lakin af soomaliya de khamriga baynu leenahayo waa mudakar marka khamrigu markay khal noqoto dee odhan mayno af soomaali jaban buu noqonaya af carabiga iyo af soomaaliga iskuma fadhiisin karaysid af waliba wadadiisu haysanaya waanay badan yihiin kelmadaha noocaasi dhulkaa ka mida af carabigii alardu waa maxay waa dhidig waa muanas waa erey dhidig deetana idaa zulzilat alardu zilzaalahaa haadani maxay sheegaysaa waa dhulka idaa zulzilat alardu marka dee waa inaad sidaa u kala ilaaliso erey af soomaaliga sidii erey lab ahaan loo isticmaalo iyo carabigiina dhidig ahaan loo isticmaalo erey af carabiga lab ahaan loo isticmaalana macnihiisa ama ereyga la u dhigmee soomaaligii inuu maaragtay waxa weeyaan dhidig ahaan uu noqdo iyaa dhici karta asamaau samadii asamaa cirka markaynu leenahay inagu cirka de waa waa lab sawma samaduna waaba dhidig oo maanaas eg iyadoo hataa af soomaaliga laftiisii iyagoo labadii ay isku macno yihiin laakiin kan de carabi baynu ka keen asamaau af carabiga muanasi cirkuna waa adiga arkayo oo mudakr wahaakada markaa saasay markaa khamriguna ay ka mid tahay oo waa muanas af carabi wa jildu lmaytati baktiga haragiisii ayaa isna daahir noqda idaa dubiqa haddii la magdiyo dabqi lagu sameeyo dabqigu waa maxay waa in wixii inta laga shaqeeyo laga saaro markaa wixii uu ku qurmi lahaa oo inta laga shaqeeyo wax kastaba lagaga shaqeyn waxyaala badan baa lagaga shaqeyn karaa kadibna uu markaa isu bedelo marka hore iminka haddayd harag soo qaado aan laga shaqayn ood biyo ku dhex jirto uu qurmaya laakiin marka la megdiyo ee laga shaqeeye la nadiifiyo ee maadooyinka waxa weeye dibaaqa loogu talagalay lagu sameeyo si kasta oo biyo loogu dhex daayo ma qurmayo wuxuu noqonayaa un maro oo kale mare haddaad biyo ku dayso miyay qurmi de ma qurmayso saasoo kaleu noqonaya marka haraggu marka la megdiyo waxay yidhaahdaan wuxuu ka baxay tagayara min طabci alluxuumi ilaa طabci اhiyaab wuu iska bedelay qaabkii hilibka marka hore hilib oo kale iska ahaday maarata haraggu oo hilibkii haddaad biyo ku dhex daysada u qurmaya haragguna saasuu ah marka la magdiye laga shaqeeyo sidii maryahoo kaleu iska noqonayaayo si kastoo biyo loogu dhex daayo ma qurmayo oo waxba noqon maayo marka marka sidaa laga dhigo ayuu wuxuu noqonayaa daahir buu noqonaya waxaa markaa daahiroobaya waa haragga laftiisa la soco timaha maaha dhogorta dhogorti miyuu inoogu daray inoogumuu darin dhogortu markaa waa nijaasteedii waa in de waxa weeyaan waxay noqonaysaa haddaad ku dul tukanaysa haraggii dhinacii dhogorta lahaa maahee dhinaca kale aad u dhiganaysa haddaad dhinacii dhogorta lahaa u dhigato in nijaaso ku dul tukanaya iyaad noqonaysa wa jildu lmaytati haraggii markaa baktiga ama baktiga haraggiisii idaa dubiqa haddii la megdiyo oo dabqi lagu sameeyo sow laba halkaa kuma haysatid ka saddexaad wamaa saara xayawaanan wixii noole isu bedela bakti baabuu ahaayo de nijaas buu ahaa wuxuu isu bedelay u noole ama darxibuu isu bedelay ama wax kaluu isu bedelay wixii wax nool buu noqday kol hadduu noolo noqday muxuu noqday ila weynagii hore usoo marnay maxaynu ihi noolaha oo dhami waa maxay wixii nooloo dhami waa maxay waa daahir marka laga reebo saddex khinsiirka iyo ya ayga iyo iyo wixii ay labadaasi mid ahaani uu dhalo xayawaan kale ka dhalo saddexdaas ayuunbaa wax nooloo nijaasi jira noola oo dhami baranbaradii ka warrama baranbarada daahira miyay soomaalidu kaa maqlaysa kaa dhegeysan maaya markaa nijaas maaha aygunbaa nijaasa iyo doofaarka iyo labadaas waay meel kale ka marka wixii xayawaan isu bedela mar hadduu xayawaan yahay mutanajis wuu noqon karaa hadduu nijaaso soo dhex maro dee sidii maro nijaasi martay oo kale wuu noqon karaya laakiin isagu cayntiisu nijaas ma noqonayo faslu annajaasaatu halaaثun halaaثun najaasaadku waxyaalaha maarata najaasaadku waxyaalaha nijaastayi waa saddex muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fududeeyey wa mutawasitatun iyo mid labada udhaxaysa almuqalladatu tala adkeeyey najaasatu اlkalbi wاlkhinziiri aygiyo doofaarkii najaasadooda weeye waa farci axadihimaa iyo labada mid ahaani wixii uu maaragtay dhalo xayawaan kale ka dhalo najaasadii ka timaada waa muqallado waa ta adag wاlmukhafafatu najaasada la khafiifiyey bowlu sabiyi inankii yaraa kaadidiisa weeyi aladii lam yacam ee aan cunin hayra labani caana mooyaane wax kale aan markaa waxa weeyi aan quudanin walam yabluqi اlxawlayni laba jirna aan gaadhin inankii yaraa ee aan laba jir gaadhin caana mooyaane wax kalena aan quudan kaa kaadidiisu waa mukhafafo waanaynu soo marno wاlmutawasiطaةu ta dhexdhexaadkii saa'iru الnajaasaati wax alla wixii soo haray wey kolkaad labadaa kala garato ta qallafsan ama adag waa aygii iyo doofaarkii iyo farcigoodii waay ama iyagu iska dhalaan hadday wax iska dhalaan bada ay dhacdo ama waxay xoolo kale ka dhalaan iminka aygoo kale muxuu wax ka dhalaa dacawada marka aygii iyo dacawadii wixii ay iska dhaleen halkanuu soo gelaya farcigaasuu soo gelaya waaya saddexdaasi waa muqalladadii wixii ka yimaada hadduu ay ku qaniino ilaahay kama dhigeen halkaa uu kaa qaniin maxaa la doonayaa dee toddoba jeer baa lamayriyo weliba maricii tahay nabarkii marka la nadiifinayun baa la raacinaya iyadoona adhowna ay dhinta iyo wixii kalenba laga daba marinaya kii saasaa loo daahirin doofaarkiina waa la mid faracoodaasina waa la mid mukhafafadiina waa ilmi inankii yaraa inankii lab waa inankii inantii ma soo gelayso inankii kaadidiisa u weeyaan isagana najaasaadkiisii kale matagii iyo saxaradii iyo waxaasi ma soo gelayaan kaadidiisa isagoon weliba quudanin wax aan caana ahayn laba jirna aan gaadhin kaa kaadidiisuna waa mukhafafo way khafiifsanto waa kii aanu lahayn biyaha unbaa la wada gaadhsiinaya walmutawasitatuna saa'iru najaasaat wixii intaa ka soo harayna waa dhexdhexaad mid walba sida looga shaqaynayana horena waa usoo shaarnay halkana uu sheekhu ku sheegay faslun almuqalladatu najaasada la adkeeyey waataynu soo sheegnay tadhuru waxay ku daahiroobi bisabci ghasalaatin toddoba mayri toddoba jeer in la mayro toddobadaasi bacda isaalati caynihaa waa markii caynteeda la zuuliyey oo tii caynta lagu zuuliyey hal haslaynu ka soo qaadayna horeynu u soo marnay soo ma waad maydhay weli wixii ur iyo waxbay leedahay waad ku celinaysaa waad ku celinaysaa marka urtii iyo wixii meesha ay ka ba'aan maxaa la helay hal ghaslaa la helay hal maydhi baa la helay lixdii kalaa kuu dhiman bacda isaalati caynihaa buu ku yidhi markii caynteeda la zuuliyo ixdaahunna bituraabin toddobadaa mid ka midihii waa inay ciid wadato oo biyihii inta ciid lagu walaaqay lagu maydhay ama inta meeshii ciid sidaa loo mariyey biyihiina markaa la raaciyo wlmukhafafatu ta fudaydka ah la khafiifiye fudud waa tee taasi waa tii ilmaha yare sabiga ahe tadhuru iyadu waxay ku daahiroobi birashi lmaai calayha in biyaha lagu rusheeyo maca alghalabati iyadoo biyahaasi kaadidii ka badanayaan wa isaalati caynihaa caynteediina ay zuulinayaanoo meeshii ur iyo wax ku hadhaya aanay jir marka hala rusheeyo macnaheedu maaha sidaa uun dheh deetana way dhanta waxaa la doonayaa biyuhu horta inay kaadidii wada gaadhaan hadday meel la gaadhaan into sidaa tidhaahdo uun meella ay gaadhaan meella ay ku dhacaan biyihii meella aanay ku dhicin de markaa meelaha qaarkood baa kaadidii iska fadhidaay oo aan waxbaba taabanin markaa biyihii waa la wada gaadhsiin weliba biyahaasi dee kaadidii waa inay ka bataan si ay inay meesha wax daahiriyaan baa la doonayaa hadday kaadidu ka badan tahay dee moo daahirin karaya waa in ur iyo midab iyo wax markaa la arkayaa aanay jirin oo kaadidii meesha ay ku samaysay oo dee markaa saasi mayri bay noqonaysaa mayrigi iyo maxay ku kala duwanaan rushayntu mayrigi iyo rushayntu waxay ku kala duwan yihin oo keliya maxay mayrigii waxaa qasaba baa la yidhi inay biyuhu ka yaacaan meesha dul cararaan oy ka dareeraan laakiin markan laleeyahay ku rushee biyuhun baad meesha ku badinaysa laakiin in hadday ataa maradii sidaa ku wada liqdo biyihii oo aanay waxba ka daadanin waa caadi wاlmutawasiطaةu tii dhexdhexaadka ahay tanqasimu waxay u kala qaybsamaysaa ilaa qismayni laba qaybood cayniyaة wa xukmiya najaasa cayniya iyo najaasa xukmiya kala ilaali najisulcaynna waad haysatay iyo mutanajis najisulcayn markaa wax baynu u jeedin maantana waxaa lagu barayaa najaasa cayniya iyo najaasa xukmiya hawshii hore way ka duwan tahay najaasa cayniya najaasa xukmiya waxay ku tacalluqaan labaduba mutanajiskii halkan labadani waxay ku tacalluqaan maxay mutanajiskii bay ku tacalluqaan wixii najaasadu martay alcayniyatu najaasada cayniga ihi alatii lahaa lawn wa riixu wa طacmu wowga bimacnaa aw baynu ka dhigayna alatii lahaa lawnu waata meeshii midab ku samaysay wa riixun aw riixun ama ur ku samaysay wa طacmun aw طacmun ama dhadhankii wax ka bedeshay falaa budda waxaa lagama maarmaana min isaalati lownihaa midabkii ay keentay waa in la zuuliyo marka meeshii la maydhayo wa riixihaa urtii ay samaysayna waa in la zuuliyo wa طacmihaa dhadhankii ay samaysayna isagana waa in la zuuliyo najaasada cayniga ihi waa ta raad meeshii kaga tagtay ta meeshii raad ku samaysay yaa waxaa la odhanayaa waa najaasa cayniya ama iyadiibaaba dhex fadhida meesha ama raad bay ku samaysay ama iyadiibaaba marsanba oo la arkaya de waa najaasa cayniya ama iyadii kuma dhaboqno mesha waa lagama arkay iyadii lama arkaye laakiin way ka uraysaa ama midab bay ku samaysay ama haddii de waxa la dhaminayo wahaa dhadhankii iyay ka muuqataa marka waxaynu odhanaynaa waxaas waa maxay waa najaasa cayniya najaasa cayniya najaasa cayniya markaa sidee loo daahiriyaa waxaa loo daahiriyaa in la zuuliyo raadkii hadday iyadii meesha marsaneed waa in iyadii meesha laga nadiifiyo laga qaado ur hadday ku samaysay waa in urtii laga laga tiro midab hadday ku samaysay waa in midabkii laga tiro dhadhanka hadday wax ka bedeshay waa in isagana laga baabi'iyo markaa iyuu wixii daahiroobaya waxaynu hore u soo aragnay hadduu adkaado midabka suulintiisii ood ka shaqaysay ka shaqaysay laakiin uu tegi waayey ama urti ayaad meeshii waad nadiifisay waad nadiifisay lakin haddana weli waxba kasii uraya waa lagaa saamaxaya hadday urtii adkaatay suulinteedu ama midabkii labadaa mid ahaanay hadduu adkaado waa lagaa saamaxaya laakiin waa inaanay labadii israacin midabkiina wuu muuqdaa urtiina way jirtaa ka shaqey baa lagu leeyay meeshaasi dii labadii midi soo haro ayaa lagaa saamaxay dhadhankii hadduu jirana iyada marnaba lagaa saamixi maayo dhadhanka waa inaad meesha ka tirta ood ka suulisaa waalxukmiyatu najaasada xukmigii alatii laa lowna walaa riixa walaa طacma lahaa alatii laa lowna waa tii aan midab walaa riixa iyo urtoona iyo walaa طacma dhadhantoona laha aan lahayn waa tii aan midab meeshii ku samayn ur aan ku samaynin dhadhankiina aan waxba ka bedelin marka waa sidee dee kaadi baa halkaa kaa martay meeshii way iska engegtay haddaad ursato waxba ka wari maayaan haddaad eegto waxba ka arki maysid haddii carabka la taabsiiyo waxba markaa dhadhan lagama helayo marka inaad carabka taabsiisa miyay ku banaanaanaysaa kole haddaad meeshii najaaso ka og tahay dee ma ilaa ad u malayso inaad ka suuriso markaad nadiifiso unbaad meeshii la dhaman karta laakiin adigoo maalan isoogay baad meeshii carabka taabsiisay waxba way kaaga dhadhami waayaan marka saas xasuutayna meeshuu nijaas ahayd dhadhanna ma leh urna male midabna male meeshii markaa waa iska daahir miyaa la odhanaya meeshu waa iska daahir ma jirto maxaa la doonayaa in la daahiriyo see loo daahirinayaa yakfiika jaryu lmaai calayha waxa kugu filan inay biyuhu dul cararaan eeg markaa jaryi baa meeshan markaa shardi inay biyuhu ordaan meesha waa inaad dul erida biyaha inay biyuhu dul cararaan oo ay sidaa u maraan ayaa kugu filan waayo wax la suulinayaa ma jiro oo dee raad meeshii laga suulinayaa ma jiro marka inay biyo dul maraan hal mar yaa kugu filan inaad saddex ka dhigtaana saddex jeer inaad biyaha dul marisaana way fiican tahay oo sunnay noqonaysa faslun aqalu lxaydi yowmu walayla kitaabu tahara aynu sii dhamayna baabmaa baabtii tahaarada iyaynu sii dhammaynayna waxaa halkan musanifku raximah allahu tacaala uu kaga warramaya dhiiggii dumarka ee kii caadada iyo kii dhalmadaba lahaa calaamadaha lagu ama waxa weya xuduudda uu leeyahaye lagu soocayo oo dumarku dhiigga ay arkaan waa saddex qaybood dhiiggaa caadada iyo dhiigga dhalmada iyo dhiig cudurah oo xanuun daraaddii ku yimaada waa dhabar furanka ka la yidhaahdo marka dee dhiiggii caadada iyo dhiiggii dhalmadu way kala baxsan yihiin oo iyagoo iskuma qaldamayaan kan dhalmadu de waa markii ay umusho kadib unbuu imanaya dhiiggii caadada markaa iskuma khaldamayaan laakiin waxaa isku khaldami karaya dhabar furankii iyo dhiiggii caadada sidee loo kala garanaya ama dhiiggii dhalmada laftiisa iyo iyo dhabar furankii gabadhii dhiiggiiba istaagi waayo goormaa waxaan waa dhabar furan la odhanayaa goormaa la odhanayaa markaa waxa weyaan ma aha arrintaas si loo garto ayay culammadu waxay sameeyeen waxay xadeeyeen dhiiggii caadada ayay xuduud u sameeyeen kii dhalmadana waxay u sameeyeen xuduud wixii xuduuddaa ka baxa muxuu noqonayaa dhabar furan buu noqonaya oo axkaamtii dhiigga dhabar furanka ayuu qaadanaya markaa dhiig markaa xanuun ku yimid buu noqonayaa kan markaa la xukun noqon maayo wuxuu yidhi aqalu lxaydi dhiigga caadada inta ugu yari yowmun wa leylatun waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin maxaa loola jeeda waa afar iyo labaatan saacadood afar iyo labaatan saacadood marka yacni dhiig intaa ka yari ma jiro hadday gabadhu dhiig heshay deetana uu waxoogaa ka socday toban saacadood maalan deetana iska go-ayba oonu dibba ugu soo noqonin miyaynu odhanaynaa dhiiggaasi dhiiggii caadadu ahaa oo axkaamtii dhiigga caadada miyaynu siinaynaa waa maya mar haddaanu afar iyo labaatan saacadood gaadhin maxaynu odhanaynaa dhabar furan buu ah ama demu fasaad sida fuqahadu u yaqaanaan waa inuu afar iyo labaatan saacadood gaadho afar iyo labaatanka saacadood ma lihin dhiiggu ha yaaco ha ordo hadday saas tahay waabay dhiig bixi lahayd oo dhiigba kuma hadheen waxaa loo jeedaa afar iyo labaatan saacadood waa inuu dhiiggu jiray oo hadday meeshii eegto ama cudbi ama wax ku tijaabiso dee waxbay arkayso dhiiggii raadkiisii yaa muuqday oo jiray weeyaane yaan loo fahmin afar iyo labaatankan saacadood in la leeyahay dhiiggu waa inuu dareerayay uu soconayey sidii biyaha maaha waa inuu dhiiggu jiray afar iyo labaatankaa saacadood khasab ma aha inay isku xigxigaan inay isku xigxigaan khasab ma aha inta dhiiggu jira waa inuu afar labatan sacadood marka maalan toban saacadood bay dhiigga heshay kadibna way eegto waxba way weyday dabcan salaaddii iska tukayn odhanayno tii ku dhaaftayna qallee eed markii hore dhiigga moodaysad caadada moodaysa aad ka tagtayna qallee baynu leenahay laakiin kolkay haddana afar saacadood si joogtay oo kale ayuunba haddana dhiiggii aragtay markii horena toban saacadood bay aragtay afar saacadood bay nadiif ahay haddana dhiig bay heshay kolka haddana dhiiggii waxoogaa buu socday toban saacadood oo kale maalan socday haddana wuu istaagay way weyday dhiiggii tobankan iyo tobankii hore waynu isugu daraynaa maxay noqonayaan labaatan waxuu leehi weli waxaagu inuu dhiiggii caadada yahay ma cadda salaada tuko tobankii saacadood iminka lasoo dhaafay salaadihii ku dhaafayna qalle kolkay haddana maalan maalin dhanba sidaa iskaga joogtay nadiifta ahayd iyuu haddana dhiig yimid markaasuu toban saacadoodoo kala socday ku darintii hore soddon waxau leedahay waxaa caddaatay markii afar iyo labaatan gaadhaba afarta saacadood horreeya kala markay qaadato ayaa waxa le waxaa caddaatay wixii o dham inuu ahaa dhiiggii caadada inuu ahaa baa caddaatay marka intanaynu isku dardaraynaa ilaa halkii ku joogsanayaan shan iyo toban maalmood gudahood shan iyo toban maalmood gudahood ayaa wax la ysugu dardari hadday shan iyo toban maalmood maalmuhu dhaafaan maalin walba saacadun bay dhiig arkaysa maalin walba saacad maalin walba saacad afar iyo labatankii markaa intay ku buuxsamayaan afar iyo labaatan maalmood bay ku buuxsamayaan saw maaha waa dhabar furan baynu odhanayna afar iyo labaatanka saacadood waa inay ku buuxsamaan inta udhaxaysa shan iyo toban maalmood gudahood waa inay ku buuxsamaan ama wax ka laakiin haddii shan iyo tobankii maalmood ay la dhaafto waxaynu leenahay dhiig caado waa kan wuxuu ina yidhi wuu inoo iman doonaaye waxa weeye xad kalaa soo xidhayo iminkani waa xadkii ugu yaraa xadka ugu badan baynu haddana soo xidhi doona markaynu kaana soo xidhno ayaynu odhanayna waa inaanu halkaana dhaafin halkaana xaggaa yaanu dhaafin xaggana yaanu xaggaa u dhaafin labadaasaa markaa la ysugu qabanaya wuxuu yidhi haddaba aqalu lxaydi dhiigga caadada inta ugu yari yowmun wa leylatun waa habeen iyo maalin wa haalibuhu inta badanee haalibka waxa weeyaan yani waa caado ahaan siday dumarku u helaan inta badanee dumarku ay arkaan sittun aw sabcun ama waa lix maalmood ama waa toddoba maalmood bay dumarku sidooda badani ay markaa dhiigga arkaan weyn wa akaruhu ta ugu badanee inta ugu badan dhiig ka socon karaa khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood bilayaaliiha oo maca habeenadeedii ku jira marka halkaa waqaalibudu inoo soo dhexgelay waqaalibuhu situn aw sabcun iyada waxba xukun inagagama xidhna waxaa laguu sheegayaa un waaqaca waaqaca ka jira dumarka xaggooda iyuunbaa laguu sheegaya oo waaqaca inta badan waxay u badan yihiin dumarku mid lix cisho dhiig heshana way waxa weeyaan way ku badan tahay mid toddoba cisho dhiigga heshaana way ku badan tahay cidda sidaa khilaafsanna inta badan way yar tahay laakiin tu maalin qura dhiigga helaysaa jiraysa tu shan iyo toban maalmood dhiiggu uu ka soconayaana way jiraysaa shan iyo toban wixii ka badani waa dhabar furana noqon maayo dhiiggii caadada noqon maayo marka idan waad xadaysay dhiiggii caadada xadkiisii wuu kuu xirmay halkaana maalin iyo habeen kama yaraan karo xagga badnidana shan iyo toban maalmood ma dhaafi karo aqalu uhri bayna alxaydatayn arrin kaleynu u baahannahay aqalu uhri bayna alxaydatayni uhrigu waa inta ay nadiifta tahay daahirka tahay waktiga ugu yar ee gabadhu ay daahir noqon karto laba dhiig dhexdooda xaydadu waa waa halkii dhiig ba xayada la odhanaya marka laba dhiig dhexdooda muddada ay daahir noqon kartee ugu yari khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood oo tanna maxay nagaga xidhan tanna arrin kaloo muhiimaa ku xidhan haddii gabadhii maalan dhiiggii bay heshay afar iyo labaatan saacadood buu socday afar iyo labaatankii markuu dhammaystay maxaynu xukunnay waa dhiig caado wuu ka go-ayba markuu ka go-ay waxay nadiif ahayd shan maalmood shan maalmood kadib buu haddana dhiig ka yimid isaguna afar iyo labaatan saacadood buu socday ma waxaynu odhanaynaa dhiiggani waa dhiig cusub waa caado cusub miyaynu odhanaynaa mise caadadii horuu ka tirsan yahay ilan axkaam baa ku xidhan waxan waxaa la odhanayaa imise maalmood baa udhexaysay maxaynu nidhi shan cisho dee shan cisho duhri ma noqdaa laleeyihi laba dhiig duhriga u dhaxeeya shan cisho ma noqdee dhiiggan cusubee iminka yimid muxuu ka tirsan yahay uun dhiiggii horunbuu ku tirsan yahay xayd cusub maaha baa la odhanaya aqalu uhri uhriga ugu yaree bayna alxaydatayni laba xaydo u dhaxayn karaa khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood wa haalibuhu inta badan dumarku intay daahir ahaadaan arbacatu waishruuna yowman ila markii aw alaaatu waishruuna yowman ama saddex iyo labaatan ama afar iyo labaatan tii inta badan lix maalmood dhiigga helaysay dee afar iyo labaatan bay daahir ahaanaysaa inta badan dumarku soddon maalmood unba ayay caadadoodu tahayoo lix lix ama toddobana dhiiggu jiro inta kalena ay daahir tahay markaa tii lix maalmood helaysay dhiiggu afar iyo labaatan daahir bay noqonaysaa tii toddoba maalmood helaysayna saddex iyo labaatan bay daahir noqonaysaa saasay u badan yihiin laakiin dee mid waliba bil u gaaray leedahay qaar bay bishoodu shan iyo labaatan cisho un tahay qaar baa laga yaabaa bisheedu inay laba iyo labaatan tahay marka waa in la fahmo dumarku bila iyagu u gaara bay leeyihin mid waliba bil bay leedahay oo say bil u leedahay waxaynu isku daraynaa caadadeedu inta dhiiggeedu iyo duurigeedu yahay qaar baa laga yaabaa shan iyo toban cishana inay daahir noqoto toddoba cishana dhiiggu ka socdo isugu dar markaa labiyo labaatan labiyo labaatan kastaba iyada waa u sidaa markaa bisheedu waa imisaynu odhanaynaa bisheedu waa labiyo labaatan gabadhaa bisheedu waa labiyo labaatan baa la odhanaya mid baa laga yaabaa inay shan iyo labaatan u tahayoo koob iyo labaatanna ay daahir tahay afar cishana dhiig uga socdo deetana bisheedu waa imisaa la odhan shan iyo labaatan laakiin sida badan dumarka bishoodu waa soddon cisho deetana lix ama toddoba ayaa dhiiga inta soo hadhayna waa daahir waa waxa weeya waa duhrig walaa xadda liakarihi buu yidhi duhriga laba xayd u dhaxaynaya halkeenu dhaafi karin meel aanu dhaafi karin maba jirta bu kuri waxaa laga yaabaa sanad inuu udhexeeya mararka qaarkood ama wax ka badaniba udhexeeyaan labadii xayd ama labadii dhiig markaa xagga marka waxa weeyaan duhrigu intee ugu badanoo duhrigu aanu dhaafi karin xad aanu dhaafi karini maba jirta baa le aqalu nifaas dhiiggii dhalmada inu hadda gelaynaa aqalu nifaasi nifaaska ama dhiigga dhalmada inta ugu yari majatun waa wax waxa wax ugu yar majadu waa waxa la tufo wixii mar la tufaa majo la yidhaahda laakiin waxaa loo jeedaa uun yacni wax uu dhiigaho yimaada waxa wax ugu yaree dhiig hadduu ka yimaado gabadhi markay umusho haddii dhiigba ka yimaada haba yaraadee wuxuu noqonayaa dhiiggii nifaasku noqonaya wa haalibuhu inta badan dumarku inta uu dhiiggaasi ka socdaa arbacuuna yowman waa afartan maalmood wa agaruhu halka aanu dhaafiba karini situuna yowman waa lixdan maalmoodoo hadduu dhaafo uu dhabar furan noqonayo wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed allah aclam